sidii aad ku maqasheen idaacadaha iyagii horeba dalka faransiiska ilaa toban qof oo ay ku jiraan shan caruura oo da-doodu u dhaxayso saddex jir ilaa shan iyo toban jeer ayaa toddobaadkan ku dhintay dab qabsaday dhisme yar amaba dhismo daara dabaq ah oo ku yaala degmada la yidhaahdo vonvula oo u dhow magaalada lyon ee dalka faransiiska afar qof oo kale ayaa ku dhaawacmay dabkan oo imika ay xiraar ilaalinta faransiisku baadhayso sidii uu ku bilowday iyadoo la aaminsan yahay inaanu ahayn dab si kama ah halkaasi uga bilowday qoys soomaali ah oo dabkan ay kaga dhinteen dad badan ayaa warar dambe oo aanu ka helnay magaaladaasi dabku ka dhacay ee xaqiijinaya in qoyska soomaalida ah ay tirada ka dhimatay ay korodhay maxamed axmed muuse dirir oo degan magaalada lyon ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil run ahaantii horta musiibo weyn baa ka dhacday dalka faransiiska gaar ahaan magaalada lyon imaalawinlajcuun ilaahay haw naxariisto dadka guud ahaan ku geeriyooday gaar ahaan walaal dee marka horeba qoys islaama ku jiray dhismaha qoysas badan baa ku jiray laakiin qoys baa ku jiray dee waxyeeladiisa tiradooda rasmigeed way naga maqnayd inta geeriyootay iyo caruurtii laakiin maanta waxaas walaal aanu hubnaa oonu haynaa in tiro rasmitira rasmigee ku geeriyootay oo ah hooyadii iyo afar caruuray dhasheen iyo shan caruur ay dhashay afar caruura iyo inan kaloo wax ehel ahaayeen oo daw ahayd ilmaadeer ay ahaayeen intaasaa ku geeriyootay walaa lix qof oo soomaaliya markaa gudahaan waa tahay waxaa kale oo jirta maxamedow in saddex wiil oo hooyadan ay dhashay iyaguna iska tuureen dabaqa oo ay cusbitaalka ku jiraan iyaga dhaawacoodu waa sidii walaal horta sida waxa weeyaan dadkan qiiqa sida iminka xitaa sida logica waxa weeyaan waxaa la hayaa hooyadu markay carruurtii dhimatay oo dadkan carruurta xitaa geeriyootay qiiqaa laayay qiiqa gurigiisa ugu soo galay shanta carruur ee dhimatay hooyaduna markii ay qiiqii xamili weyday ee carruurtiina geeriyootay bay iska soo tuurtay meesha sida iminka la hayo oo ma jirto hooye iskaga tegaysa carruurteeda marka markay carruurtii geeriyootay waxba ka qaban kari way iyaduna iska soo tuurtay inamadana laba inan waxay ku jiraan koomo laakiin inan baa miyirkiisii joogaa oo isagu dhaawac fudud soo gaaray oo jabniina oo dhakhtarka lagula tacaalaya dhaawaciisi
jaaliyadda soomaalida ee meesha degan waa badan tahay ee ma laydin sheegay xilliga aaska iyo aada hawshaa galaysaan walaal wallahi jaaliyad dadka soomaalida ee halkan ku nooli runtii aad bay isugu yimaadeen aad bay isu abaabuleen ula xidhiireen dowladda marka iminka waxaa socota nidaamkii wax loo aasaayey eena loogu soo wareejinayey annaga marka iminka waxaa tiradii markii dowladda ballan qaaday oo tira annaga aasayna oo kharashka iyo waxaa bixinayna markii hore annaga soomaali ahaan u diyaar garoobeynin marka waxaa la sugayaa iminka in xaggii dowladda ay kasoo dhammaato annagu diyaar baanu nahay waa tahay marka laga yimaado qoyska soomaaliyeed ilaahay u naxariisto guud ahaan dadka dabkan ku dhintay markaa tiradooda iyaga ma lahaya walaal tirada guud ee dadka ku geeriyooday waa toban qof oo lix soomaali tahay weeyaan waa hagaag dabku maxamedow inta aad ka war hayso siduu u bilowday iminka ma la xaqiijiyey markii hore madmadow baa ku jiray walaal dabku wuxuu ahaa dab sida la xaqiijiyey waxa weeyaan waa dab horta xaafaddu waa xaafadda islaamku u badan yihiin meelaha had iyo jeer islaamku u badan yihiin daroogada iyo iyaala suuqa iyo waxaasaa ku badan waa xaafad
dadka muslimiintabaad ka wadaa dadka islaamkaabaa ku badan iyo dadka qaxoontiga ah waa meel la dejiyo badana dadka qaxoontiga ah la dejiyo ay u badan yihiin gaar ahaan islaamku u badan yihiin markaa dadkaasna waxa u badan meelahaasna waxa u badan meelaha daroogada iyo waxa markaa sida la xaqiijiyey in fiidnimadiibaa meesha laga eriyey dad darooga iyo waxaa ku isticmaalayey meesha markaa guryaha hoostooda daroogadana way ku iibiyaan waana ku isticmaalaan marka waxaa dabku dab buu ahaa ka dhashay dadka ayaala suuqa ah guryaha hoostooda istaagay ee ku iibiya ka ganacsada daroogada xeerilaynta faransiisku dacwad ayay furtay maxaad nagaga kordhin kartaa dacwaddaas runtii dalka faransiisku dacwad way fureen jariimad weyn baa dhacday marka walaal waxa weeyaan dacwad waa la furay oo prokureerka faransiisku wuxuu ka furay dacwad buu ka furay waxaana tibaax lagu soo gaadhaysa ilaa iminka dad loo hayo oo ilaa iminka dad la qabtay ay jirto ayaa la sheegaya aad baad mahadsantahy maxamed adigaa mudan walaal